الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب في الوقوف وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس wuxuu u baabaysan yahay fi lwuquufi bal wuquufkii dee kolley mikrofoonka leya waa laga cabanayaa kol in lasoo yar durkaano iska haboonta xagga hore la yimaado kale hadduu baalka cilad yar leeyahay bal inta la hagaajina baabun fi lwuquufi wuxuu u baabaysan yahay wuquufkii macnaha wuquufkii carafa oo rukni arkaanta xajka ka mid ah ayuu baabkeedii yahay iyo waxyaalo kuba tacalluqsan iyo waqowlihi tacaalى ilaahay qowlkiisii uu yidhi ثuma afiiضuu min xayثu afaada الnaasu bal markaa waxa macnuhu yahay iyo cidda loola jeeday bal uma afiiضuu waxa aad ka dareertaan oo ka socotaan weeye min xayثu afaada الnaasu halkaa dadkuba markay mowqifka joogsadaan carafo joogsadaan ay iyaguna ka soconayaan ay ka tegayaan iyagoo musdalifo iyo u socda dee wixii munaafiqi yeela waa quraysh iyo ciddii la midka ahaydee musdelifo joogsanayseen carafo joogsanayn baa lala hadlayaana bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna yaحyى بن yaحyى qاal أخbarana abu muعaawiyaةa can hishaam bni curwaةa can abihi can caaishaةa radي الlahu canha caaisha ayaa waxay tidhi qaalat kaana qurayshun qurayshi waxay ahayd iyo waman daana diinaha ay dadkii diinteedii iyo ukadii yeeshay oo macnaa xaggii marka la eega diin ahaan wixii ay ugu dhaqmayeen kuwii iyaguna kuba dhaqmayay diin ahaan yaqifuuna kuwa joogsada bilmusdelifati musdelifay joogsanayeen daana bilislaami haddaan idhaahda macnaa waa tadayana bilislaam wuxuu diin ka dhigtay ku camalfalaya ictiqaadsan yahay islaamnimo manaa quraysh iyo ciddii diinteeda iyadoo ay lahayd ka diin yeelatay macnaa waa kuwii iyaga ku waafaqsanaa waxa ay iyagu diin ahaan u ictiqaadeen iyagaana laba yimo carabta kale kaga dunaayeen oy diin kaba dhiganayeen oo waxaa kaba mid ahaa ee arrinkan inoo soo socdo ah musdelifo inay markaa xajka joogsan jireen maalinta carafa carabta kalena carafo joogsan jireen dee waxaa kaloo dee bal matalan umuuro kaloo inoo dambeeyaana ka mid bay ahaayeen iyo waxyaala aan kitaabkeenna aan kuba iman laakiin iyagu ay waxay iyagu la yimaadeen oo shirkikood iyo gaalnimadoodii un ay laakiin diin ahaan ulaba imanayeen marka waxay samaynayeen yaqifuuna bilmusdelifa wakaanuu waxaanay ahaayeen iyagu yusamowna kuwa lagu magacaabo yusamowna alxumsa kuwii diintooda ku adkaa ku dheganaa ayuu ahayd oo alxumsu waa jamcu axmas alaxmas baa waxaa lagu jamciyaa alxums sa alaxmarba dee xumrun loogu jamciyo markaa asfarna sufrun looguba jamciyay tani tahay alaxmasna macnihiisu waa ashadiidun waa kii isagu adkaa waxaana dee taa loo yidhi waxyaalo kale oo bal ay laba yimaadeen oo halkan ah inay musdelifo uun joogsadaan iyo inaan dhar cid kale dharkooda dharkooda un mooye aan lagu dawaafin beydkii dhar dabad lagalaba yimi dadkaa iyagoo xajama cumro uba yimi iyo kolkoy iyo waxyaalo kaleo laba imanayeen baa jirtay oo iyagu ay sameeyeen oo waktiga ay xaraamtaan inaanay aqal wabara ama shacaro iyo aanay dhisan jirin iyo cuntooyinka qaarkoodna iskaba ilaalin jirin iyo waxyaalay ahaydba haddaba bal waxaa lagu magacaabi jiray kuwa iyagu mutashadidiinta ku ad adag diintooda ee ku dhegan wa kaana saa'iru lcarabi carab inteeda kalena waxay ahaayeen yaqifuuna kuwa joogsada bicarafata carafay joogsan jireen fala waayo waa dee nebi ibraahim wixii laga soo gaadhay weeyaan oo dee shariicadii nebi ibraahim iyo markii dee waxa weeyaan munaasibtii uu dadka u caddeeyey tani ay ahayd wax laga dhaxlayba iyaguse waynu soo marray oo waxay yidhaaheen meel aan xaramka ahayn anagu ma weyneyneyno ehelkii xaramka anahoo kama baxayno taasay waxaanu laba yimaadeen waa suurtagal inaanay wakti dheer ahayn oo de ibnu hishaam ama ibnu isxaaqtu kaba dhigo inay waktigii ama qabla alfiil ama bacdigii adu waktiyadaas inay waxaan ikhtiraacdeen baabuu kaba dhigaaye markaasaa deeta maxaa dhaha falama jaءa lislaamu islaamku markuu yimuu amara allahu ilaahay amray caza wajala nebiyahu nebigiisii salى اllahu عalayhi wasalama an yaأtiya carafaatin isagoo hadda qabla markaasba imika intan iyo qabla alhijraba aan carab ama quraysh ku waafaqsanayn taasee joogsan jiray isagoo carabta kale la joogsan jiray sida inoo dambaysaba horenaan usoo sheegnay ilaahay baa amray inuu carafo tago maalinta carafo fayaqifa biha halkaa uu joogsado de waa isagiyo daadkii muslimiintaaba uma yufiida minhaa afaada yufiidu macnaa asalka hore alifaada haddaan idhaahno faada alwaadi meeshii doox ahayd iyo biyu marka ay ku bataan ee hareera ay ka dareeraan o de waxa weeyaan gebiyada jebiyaaba laba isticmaala haddii la yidhaha faada alcinaa'una weelkii biyaha lagu shubaya ama wax kale lagu shubayay markuu buuxsamo ee wixii lagu shubayeyba ay fatahaan ay dareeraan taas baa lagaba cabiraa ifaadada halkani asal haba ahaatee laakiin dee imika dadku markay noqoto xujaajan aad iyo aad u badan ee mar wada dhaqaaqayaano noociyaasaabay shabahayaane macnuhu waxa weeyaan waa insiraaf iyo tafaruq iyo bal matalan dareer meeshaa laga dareero halkii la la wada joogay ee la wada taagnaa lagu wada sugnaa laga tago laga dareero taasay ifaadadu noqonaysa so markaa inuu carafo intuu joogsado marka waktigii dee la joogayay uu dhammaado oo halkaa ka socdo fadalika qowluhu tacaala marka arrinkaas ah in rasuulka ilaahay la amray carafo inuu joogsado halkaasna ifaadadiisuna ay min carafa ay noqoto saa carabta kaleba yeeli jireen aanay noqon musdelifo inuu halkaa ka tegayo intuu halkaa joogsado kaasi qowluhu caza wajala waa ilaahay qowlkiisii uu yidhi uma afiidu min xaysu afaada annaas oo markaa dadka lala hadlayaa lala khidaabayaa waa ciddii musdelifo joogsan jirtay markaa ayaa la leeyahay halkaa markaa idinku halkay dadku kolleyba ay ka dareerayaan ay ka soconayaan idinkuna halkaa indilaaqiina iyo ifaadadiinu ama dafcigiinu ha noqdo e markaa kole hadii leeyahay halkaa ka socda macnaha waa maxay halkaa joogsada weeye inay marka la joogsado dabadeed bay ifaadadii imanaysaa waa amar lays amrayo in carafo la joogsado marka waktigii la joogaya uu dhammaadona markaa ifaadadu min carafa ay noqoto inay meel kala noqon وxadثna abو qrayb qال xadثna abو samةa qال xadثna هisham عan abيهi abيهi curwo weeye qaal anahu qaal markaa curwaa leh oo imika waa maqduucba curwuu ku taagan yahay ee dee wixii buu ka waramayaa jiray kaanat الcarabu carabi waxay ahayd taduufu mid dawaaftay bilbeyti beytka waa kacbada curaatan xaalayin iyagoo qaaqaawan ilا الxmsa kuwaa iyagu mitadka ahaa ama diintooda ku dheganaa ee ku adadkaa mooye wاlxmsu xmsiguna qurayشh wamaa waladat waa qurayشhiyo ciday dhashay oo waxay dhahaan marka ciddeedna aan qurayshayni kaba guursanayo ayaa waxay u shardiyi jireen ilmuhu inuu diintooda iyaga dhaqankooda yeesho ilmaha dee ay haweeney qurayshi dhalaysaa taasay shardin jireen markaasaa maxaa dhacay dadkii ay dhaleen oo reer daaif reer taqiif dad kaba mida iyo waxa weeyaan qolooyin kaloo kinaano ahaa iyo adigu bal dad iyaga ka guursaday ayaa awlaadoodii maha reerkii oo dhan laakiin wixii ay iyagu dhaleen ayaa la xukum ahaa oo meel la joogsanayay weeye maha qabiiladii oo dhan waayo wixii aanay dhalin iyagu dadka carabtaa kale laba mid ahaayeen markaa xumsi waxaa la odhanayay qurayshun wamaa waladat iyo wixii ay dhaleen marka maxay ahaayeen kaanuu waxay ahayn dadka aan xumsiga ahayn waa dadka aan quraysh iyo waxaa dee ay dhaleen aan ahayn yaduufuuna kuwa dawaafo curaatan xaalayin iyagoo qaaqaawan ilaa an tucdiyahum inay siiso un mooye alxumsu nimankan xumsigu siyaaban dhar ay siiyaan mooye fa yucdii way siinayeenoo alrijaalu raggu xumsi kaba midi alrijaala raggay dhar siin jireen waanisaau dumarkuna xumsiga kaba midina annisaa dumarka carabta kalea ayay dharka siin jireen si ay ugu dawaafaan oo waxa weeye tani waa iyaguna waxyaalahoodii dee xunxunaayay laba yimaadeen markii dambena caadaba u noqday ama fawaaxishtii ay samaynayeen ay korkeeda kuba sugnaayeenba weeyo culimada qaar baaba yidhaaha ilaahay qowlkiisii waidaa facaluu faaxishata qaaluu wajadnaa calayha aabaa'ana waaba arinkan bal markaa maxaa arrintoodu ay ahayd wixii aan xumsi aan xumsigu dharkooda ay ku dawaafayeen ee dadkaa debad ka imanaya beydkii imanaya si ay u dawaafaan ayaa dharkaa ay ku yimaadeen kumay dawaafayn waxay odhayeen waa dhar aan ilaahay ku caasinayo kuma dawaafayno marka hadday xumsi dhar ka helaan dharkaasay ku dawaafayeen kii isagu waayaa qawaniduu ku dawaafayey oo laga yaaba inay dumarku habeenkii dawaafayeen kolkol dumarku inay waxyar gashanayeen maro dee dharka kale o dhan markay dhigto xagga hore iyo xagga dambaba kaba furan ay markaas gashanayeen waatay dee barhkood kaba soo naqliyeen haweeney taa ku dawaafaysay oo markay dee cid waxsiisana weyday saa ku dawaaftay lahaydba alyawma yabdu bacduhu aw kulluhu wamaa badaa minhu falaa uxiluhu cawradayday sheegaysa ilaada maanta ama waa wada muuqan ama qayb baaba muuqan ee wixii muuqdan anugu mid fasaxaysa ma banaynaysa ma ihi waa tanay ku dawaafayeenba bal markaa ilaahayna de waa kaamari khudu ziinatakum cinda kuli masjid rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sanadii sagaalaad ilaa sanadii sideedaad arrinku waa socday sanadii sagaalaad oo dee daartuba daar islaam maka ay noqotay rasuulku muu iman salawaat ullaahi wasalaamu caleyh abubakar baa dadka soo xadsiiyey kale cali iyo abu hurayre iyo saxaabo kala duwanna waa oo iyaguna hawla loo soo dirayna way laba socdeen waxyaalihii dadka la ogeysiinaya maxaa ka mid ahaa anlaa yaxuja bacda alcaami mushrik walaa yaduufa bayt bilbeyta curyaan sanadaa dabadeed nin gaari ma soo xajayo nin gaari ilahay waa ihi falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caami maada waa markay soo degtay beydkana ma dawaafayo ruuxa qaawanimaanta dabadeed tii baa la ogeysiiyey mina iyo meelihii la isugu imanayay ujeedadu markaa rasuulka ilaahi sanadii uu soo xajay dee gaalna ma soo xajin nin qaawanna ma soo xajin laakiin sanadii sagaalaad baa deeta amarkaas laba bixiyo oo lagu dhawaaqayo saxaabadu mino iyo halkaas waa cali iyo abu hurayre iyo dad kale ay baa socday oo dadka ogeysiinaya taa haddaba arrinkoodu tan bu aha marka markuu ninku yimaado odhanaya ama haweeneydu man y man yuciirunii tadwaafan tadwaafna waa waxaan lagu dawaafay odhanaya iyo ay caariyeynayo hadday helaan waa sax hadday waayaan dee saasay yeeli jireen hadday dhacdo maradoodii inay ku dawaafaan maradii ay laba yimaadeen marka ay dawaafka dhamaystaan bay iska dhigi jireen oo waa la tuuri jiray cidimay qaadan jirin oo waxay ka cabiri jireen ama lagu magacaabi jiray laqan ama allaqa waa wax la tuuray oo marada caynkaasa ee taas oo dee mid aan cidimay taaban jirin cidna kuma intifaaci jirin allaqana way odhan jireen macnaha almaldi waa wixii la tuuray taasi waa maradaas wa kaana naasu dadku waxay ahaayeen kulluhum dhammaantood yabluquuna kuwa gaadho carafaatin waa waxaan xumsiga ahayni maalinta carafo carafay gaari jireen qaala hishaam hishaam baa wuxuu yihi faxadaanii abi can caaishata radia allahu canha eeg waxaan idhi xadiidka intiisa hore maqduuc weeye inta mawsuulka ah ee sanadkiina inoo xidhiidhsan yahay dee bal matalan waa intan bay noqonaysaa halkan inooga bilaabmaysa oo markii hore wuxuu bu yihi xadaanaa hishaamu can abiihi qaala curwaa yihi markaa curway kalaamkii taasi ahayd ikhbaarkii bay ahayd intan halkan inooga bilaabmaysa aayadda sabunuzuulkeedii ay laba socdaan curwa caaishuu ka warinaya markaa qadarka mawsuulkiia xadiidku waa intan dambe ay noo bilaabmaysa faxadaanii abi can caaishata radia allahu canha qaalat alxumsu xumsigu hum aladiina kuwii weeye anzala allahu caza wajala fiihim ilaahay kusoo dejiyey iyaga sha'nigood uma afiiduu min xaysu afaada annaasu macnaa waa dadkii meel la joogsado kol haddii la leeyahay waxaa ka socotaan ka tagtaan ama kaba dareertaan halkaa dadku markaa ay dee muddo joogaan kasoo dareerayaan maxaa ka horeeya halkaa joogsada weeye halkaa marka joogsataan dabadeed dee dadka uun soo raaco oo halkaa ay kaba imanayaan idinkuna ka yimaada ee laakiin musdalifa uun ha ku ekaanina uma afiiduu min xaysu afaada annaasu qaalat waxay tihi kaana naasu iyadoo inoo fasiraysa dadku waxay ahaayeen yufiiduuna min carafaatin carafa intay joogsadaan ayaa waxay ka imanayeen ka soo dareerayeenba carafa wa kaana alxumsu xumsiguna waxay ahaayeen yufiiduuna min almusdelifa musdelifo xaramkaa kamay dhaafi jirin waatii aynu hore usoo marayba casharkii ka ka horreeyey musdelifo ayuun baabay iyaga ifaadadoodu ay ahayd yaquuluuna waxaanay odhanayeen kuwaa xumsigii laa nufiidu ilaa min alxarami meel xarama uun mooye meel kale anagu dee kama tegayno ka dareerhma ma kama soconaynaba falamaa nazalat markay soo degtay afiiduu min xaysu afaada annaasu ayay rajacuu xumsigii u laabmeen way tegeen weeye bal bukhaari oo kale halkan duficu baa kuba sugnayd ama ruficu ruwaadiisa qaarkoodna waxay u laabmeen carafo oo dadkii bay meel la joogsadeen ifaadadoodna halkaasay noqotay oo markii aayaddu ay soo degtay taas dabadeed وxadثna abubكر بن أbي شhaybةa وcمr الناqd جamيعا عan بن عuyaynةa qاla cمr labadan imaam ama abubكر iyo cmr iبن عuyayna xadiidka ka wariyeen laakiin dee cibaarada malaa sheekooda ka soo naqlinayeen baa kala dunayd oo mid buu gaar ahaan inoogu magacaabay ka lafdiga leh oo wuxuu yihi qaala cmr cmr الناqd wuxuu yihi xadaثna سfyaan بن عuyaynةa عن عمر وعمر بن دينار أنه سمع محمد بن جبير بن مدعم محمد بن جبير بن مدعم buu مقلay waana nin تaaبعي oo cاalم ahaa xagga أنصاaبta iyo kolley بqلkii jirada iyo وktiyadaas dhintay oo ثiqayna hore usoo maray ama taaبعي dhexe ah aabihii جuبayر بن مdعمna عaن أbيهi aabihii جuبayر يxadiث xaalu kaba waramayo عaن أbيهi aabihii جuبayر بن مdعم aabihina waa صحاaبي asxaabtii rasuulka kaba mida oo fatxumaka islaame ama wax ka yar hor bal saxaabigaa weeye qaala wuxuu yihi markaa jubayr ibnu mudcim adlaltu waxaan lumiyo iga lumay baciira lii waa neef geeloo aniga ii sugnaa awr ama neef geela ayaa adugu ka lumay waana maalintii carafa dadku ay joogsanayeen nimankii xumsi waa quraysh iyo wixii dhinacaana maala maalayeyna waa kuwa iyagu musdelifay joogaan laakiin carabtii kale oo badan iyagu carafaa la joogaa haddaba markii awrkii lumay ayaa dee uu doondoonayayoo halkaa kale dadku ay badani isugu tegeen markii horena mina waa la wada joogay oo waa la wada joogay habeenkaasi ama subaxdii iyo habeenkiiba subaxdii baa laga wada yimi ee kuwana halkan ay joogsadeen dadkii kalena carafay u dhaafeene awrkiibaa doondoonkiisiibaa la galay ama dee uu la gaadhay inuu carafo tagu dadkaa kalena bal dhexdoodii iyo halkaa badanee la isugu yimi uu ka daydayo fadahabtu waan tegey adlubu xaal aan baciirkii doondoonaya yooma carafata waliba sia riwaaya bicarafa carafo ka daydaye fara-aytu wuxun baaban arkay rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay waaqifan xaaliya isagoo taagan maca annaasi bicarafa waa qabla alhijra hijradii horteed wuxun buu arkay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh oo dadkii kale ee carabtii kale la joogo carafo taagan qurayshna wuxuu kaga yimi musdelifo isagu faqultu waxaan idhi wallaahi baan ku dhaartee ina haada la min alxumsi ninkani xumsigiibuu kaga mid yahay oo waa quraysh dee ninkaa quraysheed famaa sha'nuhu xaaladiisu maxay tahay haahunaa waaqifan haahunaa xaaluu yahay mid taagan maxaa halkan dhigay ee waa kaa xums iyo ayuu ka mid yahay tolkii musdelifay joogaane halkan may imane maxaa keenay halkan de carabtii kalena waa kaa ku dhex jira waa tawfiiq ilaahay subxaana watacaala waafajiyey waana qabla alhijra wa kaanat qurayshun tucaddu min alxumsi qurayshi waxay ahayd kuwa lagu tiriyo kuwa xumsigaa lagu tiriyo bal xadiidka macnihiisu waa cadiya habeen dhoweydna waan soo sheegayba waxa weeyaana saxaabigan baa hadda waktiga uu warinaya waa qabla islaamihi ayuu arrintan iyo waaqacadan laakiin bacda islaam buu inoogaba warramaya markuu rasuulka ilaahay ku arko halkaa jooga uu qariibsaday waayo wuu yaabay oo wuu dee inay dadkii quraysh iyo oo uu kaba mid yahay musdelifay joogeena waxaa halkan dhigee isaga keenay laakiin markii dambe dee uu islaamay baa wuxuu ogaaday se riwaayaadba kuba yimi inay taasi tawfiiq min allahi ay tahay oo markaa arrintan uu inooga warramayo taxamulkiisa waxaan wuxuu taxamulay arrinkan qabla islaami ee markay noqoto xagga marka la eego raawigu hadduu shay uu taxamulay isagoon islaamin ama uu marka dambe uu islaamay warinayo cadaaladda waxaa la shardiyaa waa marka dambe la warinayo ee marka hore taxamulka lama shardiyo oo dee waa shay jaa-isa weliba misaal kaleynu soo marro saxaabiganuna waxaynu halkii salaad kuba soo maray inuu maqlay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo salaad maqrib wاطuuri wakitaabin mastuurin aqriyaya saxaabigan unbuu ahaa waktigaa uu taa maqlayna waxay ahayd madiina bay ahayde laakiin isagu wuxuu u joogay madiino u tegey beder markuu dhacay dabadiibuu ahaayo wuxuu doonayay inuu soo furto dadkii la qafaashay barhkood oo dad laga hayay ayuu waday u yimi iyaga furashadoodiibuu u yimi rasuulkao ilaahay oo aqriyaya rasuulka ilaah oo aqriyaya suuradda maqribna tukanaya arkay markii hore masaajidka waja waa ka baxo dee salaadii baa laguma tukanayay taas laakiin goor buu wariyey markii dambe uu soo islaamo waxa waa xadiidka la socday waa markii ugu horreeyey markuu soo gaadhay am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquuna ayaa qur-aankii raadeeyey waa taabto wuxuu waxay u dhawaaday qalbigayga inuu duulo ayuu u dhawaaday waa si ugu taasuray laakiin waktiga hadda nama islaamina waa markii ugu horreeyey islaamku qalbigiisa gale bacda siti sanawaat ama inku dhow ayaa islaamkiisu ahaa tanna waa waaqacatii laba mida weeye jubayr ibnu mudcim abihii mudcim ibnu cadi kollay nin odayaashii qureysheed kaba mid u ahaa wuxuu dhintayna adigu hijiradii adigu waxa weeyaanu dee ma islaamin waana ninkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markii uu daa'if tegey reer daa'ifna uu raddiga xun kala kulmay ee isaga iyo zayd ibnu xaarisatan ahayn bal ay u diyaariyeen dad rasuulkii ilaahay shiid kaga saara magaaladoodii oo dhibta badani qabsatay ee malakuljibaariyana uu yimi maka markii uu ku soo doonay inuu soo noqdo uu soo geli kari waayo rasuulka ilaahay qorayshna way ogeyd marka isaga jiwaarkiisa mudcim ibnu cadi ayaa magan geliyo jiwaarkiisa wuu cid usoo dirtay oo isagaa yidhi soo gal markaasaa jiwaarkiisii buu dee intuu beytkiina dawaafuu gurigiisii ku gaadhay qorayshna uu ogeysiiyey inuu yahay mujiir ee cidi aanay taaban rasuulka ilaahayna taa uu xusuusnaayo maalintii beder dagaalkeedii dhacay ee dad badan la qabtay war walaalkii ducaymat ibnu cadiya lagu dilay waana ninkii loo dilay xamze jubayrkan baana sababta ahaayo waxshi isagaa y ku xidhay xornimadiisii haddaad xamse dishod adeerkay ducaymo disho xor baa tahay waa jubayrkan buu ahaa dee isna qabla islaam bal markaasaa rasuulka ilaahay muxuu yihi bukhaari bay kuma sugan tahay low kaana almudcimu bnu cadiyin xayan uma kallamanii fi haulaai nasna lataraktum lahu waa abaalkii way hadduu maanta mudcim ibnu cadi nool yahay uu kuwa orayo suu ka cabiray rasuulka ilahi waa dadkii badnaa ee la qafaashay beder uu ila hadlo iweydiiso waan usii wadadayn lahaa anaa waan usii wadadayn laha lakin markaa ma noolayno dee waa dhintayba mudcim ibnu cadi waa saxaabigan abihi baan sheegaya bal xadiidku waa taas jumladan ugu dambayse wa kaanat qurayshun tucaddu min alxumsi ee xadiidku si inoogu wada socdo daahirku waxa weeye inuu jaabir jubayr hadalkiisii ay tahay oo xadiidkan ay noola wada socoto bukhaarina muslim uu la wadaagsaday xadiidkanoo jumladan dambe wa kaanat qurayshun tucaddu min alxumsi bukhaari kumay sugnayn inta hore famaa sha'nuhu haahunaa buu bukhaari kuba joogay xaafid ibnu xajar baa fatxulbaari wuxuu ku yidhaahaa markuu weliba soo naqliyey muslim ee uu ka soo naqliyey riwaayada abubakar iyo camr ibni naaqid riwaayadooda iyo tan uu sheegay inuu muslim siyaadadaa la yimi ayaa cibaaru leeyahay uu yidhaaho waa fatxulbaari xadiidkan markuu qabanayo kitaabu اlxaj wa hadihi ziyaadatu tuhimu anaha min asli اxadiid ziyaadadan muslim markuu ka soo naqliyo dariiqiisan weliba labada sheekha muslim ayaa wuxuu dhaha ziyaadadani waxaad ku moodsiinaysaa inuu xadiidka asalkiisii ay ka mid tahay walaysa kadalik laakiin xadiidka asalkiisii intani ka mid maaha bal hiya min qowli sufyaana bayanahu اlxumaydiyu fii musnadi canhu markaasuu sii caddeeyeyna oo arrinkan jumladan wa kaanat qurayshun tucaddu min alxumsi sufyaan ibnu cuyeynay hadalkiisii tahay waa sufyaan markaa mudraj bay noqonaysaa intan xadiidkii intiisii kale mudrajka kuba sufyaan ibnu cuyeyno markaa waxaanu xaafid yidhaha waxaa caddeeyey xumaydi waa abubakr cabdullaahi ibnu zubayr musnadkiisa oo dee isaguna waa kibaaru asxaabi ibnu cuyeyna dhowr iyo toban sanood buu laba joogay oo dadkii axaadiid ugu mudnaa asxaabtiisii ayaa riwaayadiisa uu musnadkiisa kuba sugan ayuu caddeeyo ay kuba sugnaantahay sufyaan baa wuxuu yidhi saayasa bal markaa tanna waa faa'iido aan shura sharaxeeni inooguma sugnayn iyo shuraaxda intoodii badnayd xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala oo waxyaalo ka kala duwanoo bay matala muslim kuba tacalluqsan baa isagu oo iyadoo shuraaxda aanad ka helayn baa fatxubaari lagaba helaa tanna ay kaba mid tahay bal taasuu inoo faa'iideeyey oo ah intani inay kalaam sufyaan ay tahay aanay ahayn xadiidka asalkiisii la socon baabun fii nafsi taxalluli min alixraami waاlamri bاtamaami wuxuu u baabaysan yahay fii nafsi taxalluli taxallul iyo xalaallow la xalaal noqdo min alixraami ixraamkii laga taxallulo nasakhi la nasakhay waa de adiguna weysu usoo dhigtay weeye wax la isku waafaqsanyayna maaha horena waynu usoo marno macnaha ujeeddaduna waxa weeyaan tarjamada ruuxu hadduu xaj uu gudagalo xaj buu xidhay makuu soo gaadhay hadyiba ma wado marka waa inuu xajkiisii dhammaysto waata aynu soo marray saxaabadii rasuulka ilaahay xajfatulwadaac inuu laazimiyey inay xajkoodii fasakhaan ay cumro u bedelaan ay saa ku taxalulaan haddaba taas buu leeyahay sanadaasay khaas ku ahayd waktigaas bay gaar ku ahayde maahan waxaan leenahay wax la isku waafaqsanyayna maaha laakiin san horeba usoo sheegnay waa culimada intooda badan inay ka dhigayaan khaas inay ahayd bal abudar kalaamkiina waa inoo soo socdaa taxalulkii ixraamka laga taxalulayey macnaa inta la fasaxo daraaddeed bal naskii la nasakay iyo walamri amarkii bitamaami in la taam yeelo kolba nusugii aad gashay aad sidiisa ku dhamayso oo xaj haddaad gashay ama xaj iyo cumro wada jira aad iyagii ku dhamayso onaad saa ku taam yeesho onaad cumro ufasakin taas bal amarkii la isfarayay ayuu baabkeedii yahay waan arki doonaa axaadiis ay noogu beenaysa halkan xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاar qاl بن المثنى xadaثna mحamed بن جaعفr qاl أخbarana شعبة عن qays بن مسلم عن طارق بن شهاaب عن أbي موسى qاl أنه qاl bal dadka waa dadaynu hore usoo wada marnay dhamaan أbu muسىna waa صxaabigii jlيilka abu muسى الأشعrي wuxuu yihi صxaabigaasi qadimtu عalى rasuuli الlaahi slى الlaهu عalيه وasلم kolay wax kamidana xadiisyadiisa intaan xaj soo hayna waan soo aragnay rasuulka ilaahay baan u imi walxaal wa rasuulku muniikhun uu degan yahay bilbadxaa'i macnaa dee dawaabtiisi iyo raaxiladiisiibu halkaa tu'iyey macnaa uu ku sugan yahay badxao macnaa rasuulka ilaahay markuu xajkii xajatulwadaac yimi ee dawaafkiiya ay u dhammaadeen ciddii taxallulaysay way taxallushay ee waxay degeen halkii ay degeene muxasaba ma albadxaa bay ahayd waana halkii dhowrkii cisho rasuulkii ilaahay degenaayo saxaabadiiyo manzil u ahayd ay tarwiyada markaa ay xaggaa ugaba kaceen rasuulku laakiin muxrim buu ahaayo waata aynu soo marnay hadyigii waday daraaddeed inaanu xajkiisii aanu la fasakin qaarina uu ahaa haddaba isagoo halkaa degan baan u yimi faqaala lii wuxuu igu yidhi yaman buu ka yimi isagu sidii dee calibo uga yimi axajajta miyaad xajtay macnaa ma soo xajtay oo dee xaj miyaad soo niyootay faqultu waxay idhi ha oo macnaa maxaaji baa tahay oo dee ixraam baad ku soo gashay maka faqultu nacam ha faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bima ahlagta maxaad ku dhawaaqday oo markii aad ixraamanaysay wixii aad dee ku talbiyeysateed ku dhawaaqdeed ku xidhatay muxuu ahaa qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi na isagu rasuulka ilaahay lamuu socon ma ogana dee rasuulka ilaahay wuxuu diyo ixraamkiisu nooca uu yahay waxaan idhi labayka biihlaalin ka ihlaali nabiyi salى اllahu alيه waslm waa si sayidina cali bn abi aalibna ihlaalkiisa ilaahayow waan ku ajiibay waanan ixraamanayaa biihlaalin ihlaal iyo ixraam ka ihlaali nabiyi salى اllahu alيه waslm rasuulka ilahay kolba ixraamkiisa oo kale ayaan ina ku ixraamtay taasaan idhi oo markaa waa ixraam mucallaqa shaksi kaste shaksi kale ixraamkii kuba xidhan masaladna hore waa si aan ugaba soo hadalay de way noo soo ordhayso caaw saas iyada kuma joogsanayno qaala wuxuu ihi markaas rasuulka ilaahay faqad axsanta uu ammaanay oo ruuxii dee wax fiican sameeyo ammaan waa mutaye wanaag baad samaysaye duf dawaaf bilbeyti beytka dawaaf haddaba weli markaa muu dawaafin wa bisafa walmarwati safa iyo marwe dhexdoodana dawaaf waa xilla taxallul xalaal noqo oo ujeeddadu ihlaalkiisa hadda rasuulka ilaahay muu taxallulin ixraamkiisana ka ixraamka rasuulka oo kale u kala mid dhigay wuxuu amray rasuulka ilaahay inuu dawaafo inuu saciyo markaasna uu halkaa timihiisa intuu gaabsado inuu markaa taxallulayna taxallulkii baa taa keenaya waxaana inoo dambayso xadiidka dariiqiisa dambe inooguma iman inuu weydiiyey wax hadiya ma wadaa may buu yihi oo markaa hadyi ma wadin saasay isagii cali ku kala dunaayeen cali wuxuu yihi ixraamkaagii baaqa ku noqon waayo hadyi buu waday isagaa riwaayada inooguma dambaysa hadyi markaas ma wada buu yihi markaasuu yihi haddaba iska taxallul waa xilana waa amrun min alixlaal axalla yuxilu ixlaalan ficlu amarkiisii weye xilana riwaaya inoogu dambaysa waa ficilkii sulaatiha waana isla macno qaala abu muusa wuxuu yihi faduftu bilbeyti beytkii baan dawaafay وبالصفا والmrwة صفya marwana waa dawaafay oo imika isaga xraamkiisu mucalaq bu ahaayo dee kii rasuulka ilaah o kale u noqdaye haddii uu hadyi wado uu baaqi noqon lahaa xraamku ku baaqi noqon lahaa isna rasuulka ilaahay ba ahaa ama caliba uu fariisa farqiga labadooda udhexeeya waa taas kol haddii aanu hadyi wadin buu dadkii kale si uu amrayba ayunbu isagana amray si baan yeelay bu hi markaasuu dee taxallulay uma ataytu waxaan u imi imra'atan haweeney min bani qaysin waa reerkoodii dee isagaaba cabdillahi bnu qays baa la yidhaahaa abu muusa alashcari markaa waxbay iska yahay dee nawowne imaamku wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala de waxaa meesha jirta inay maxramkiisii ahayd haddaanay maxram u ahayn oo ama dumaashi iyo waxyaalaha qoyskiiba haka mid ahaatee walo bel matalan waxaa dhici karta inaan dee arrintan aynaanay madaxiisa ay u feedhaysay iyo taasi aanay dhacdeene bal adigu waa maxram bay u ahayd buu leeyahy lakin waa qoyskiun waa reer bani qays qaysna waaba aabihii faqultu fafalat ra'si madaxaygii ayay de adigu bal falyigu walaxa inoo dambeeya mashada inay u maydhay ay u feedhay waana tan kuma fasirayno laakiin asalka hore falyi faatimaha markan dee bal injiriya waxaa laga baadayo taas ayaa falyi lama idhaha haddii la idhaha falaytu ra'si ama falaa ra'sahu falyan waa markaa dee uu adigu timihii bal wax dolinaa ama injiriya waxaa laga baadhbaadhayo ee laga gorayo taas baa falyi lagu magacaabaa se dee riwaayada waxay nooguba dambayn bal taasna hadday tabacba u ahayd inay u feedhay oy madaxii u maydhay waanu taxalulay fafalat rasi uma ahlaltu bilxaji dee markii dadku ay xiraamanayeen maalintii sideedaad yowmu tarwiya ayaan xajkii aan xidhay qaale wuxuu yihi abu muusa ale waa tan maxalushaahidku umuuraha kale ee xaggan dee ah faa'iidada weyn ee tacliiq lixraam oo kale waa dee xadiidka hore aynu usoo sharaxnay jaanibkaas waxaa la mid aan soo nidhi marka hore ixraam mubhamah oo xadiidka un loo dariishado jeedada ruuxii u ixraamtay niyadii nuusu buu la yimi axraamtu baabuu yidhi ama dee labaykun baabuu yidhi waa ixraamtay laakiin cumro iyo waxba ma magacaabin oo markaa waa ixraam mubhama yidhaahdo hadhow buu ku doono ka dhigaya markaas kii uu doono ayuu hadhow ka dhigaya ixraamkii laakiin uu guntamaya oo ixraamka aan magacaabnayna marka dambe waa kan dee kol hadday tani banaantahy taasna way banaantay wayo nakiisuwa mucallaq buu ahaa markii dambe u ogaaday waxay dee ixraamkiisu ahaaye bal markaa wuxu uhi fakuntu wafti bihi naas arrinkan baan dadka ugu fatwoonayay oo maxay fatwadu tahay dee bal imaka daahirkaan ku soconaynaa oo ah isagu isagoo bal imaka xajba ku yimiinay rasuulka ilaahay taas buu ahaaye waa kan taxallulay cumradan camalkeedii ku taxallulay berigii dambe maxaa ninkii rasuulka ilaahay ina hadyi miyaad wadaa buu yihi oo may buu yihi markaas muxuu ku fatwoonayey in dee la fasaki karo oo ruuxu hadduu xaj kuba yimi ama xaj iyo cumro wada jiro oonu bal matalan hadyi wadin inuu ay u banaan tahay ama se ay fasakhaba waa sidii waaqacadii maalintii dhacday buu dib ugu fatwoonayay oo uu fasakhu sidaa cumro iskaga taxallulo hadhowna dib u xajo taasaa dadka ugu fatwoon jiro waktigai abibakar wuu ku fatwoonayay waktigii cumarna waa ku fatwoonayay markaasaa waxaan tadaa soo korodhoon xataa kaana fii khilaafati cumara ilaa ay ahaatay waa inoo dambaysaa imaaradii abibakar ama khilaafadiisi iyo ta cumarba markii hore waa ku fatwoonaya markii dambe ma ay gaadhay markaa khilaafadii aw cumar ayaa faqaala lahu rajulu nin baa ku yidhi macanaa mawsimkaa la jooga isaguna markaa cumarna waa soo socdaayo dee intii xajkiisii intii khilaafadiisiiba uu soo wada xajay isagoo dadka hogaaminayo dadka xajsiinaya ama jiha kale ha ka yimaado ama ka soo horbaxee adigu markaa mawsimkii bay joogaan cumarna waa la filayaa nin baa deeta ku yidhi isagoo dadka ugu fadwoonaya ya abaa muusa abaa muusow aw ya cabdallahi bna qaysin ama magaciisa ugu yidho cabdillahi bna qaysow ruwaydaka bacda futyaaka macnaa imhel wey imhel bal ukaaji hadegdegin ee bal ukaadi fadyada fadwadaada barhkeed fadwadaada dadka ugu fadwoonayso in la tamatuco bal tamatucan farsigaba ah la tamatuco bal ukaadiyo waxa weya nacagta udhig weeyaano ha ku degdegin oo ruwaydaka ismu ficlin weeye bimacnaa imhal ta'ana urfuqba weeye macnaa ukaadiyo bal u yarkaadi fatwadan iska yar jooji sug inta bal amiirulmu'miniin baa wax kale dadka uguma fatwooday ama dad kaleba amray fa innaka adigu laa tadri ma ogid oo kama warhaysid ma axdaa amiiru lmu'miniina fi nusuki bacdaka ma axdaa wixii uu soo darisiistay ama dee uu cusboonayste ama uu laba yima amiiru lmu'miniin fi nusuki xaggii nusugan waa xajkii iyo cumradii bacdaka dabada macnaha waxbaa jira wuxuu leeyahy amiiru lmu'miniin waa cumar waxyaalaha jira cusuboo soo kordhay oo dadkiibu u diiday waxyaalo ama dadka waxbuu farayay marka arrin aanad ka warhayn baa jirta taase bal horta futyadaadan dee u kaadiyo sug bal inta umuura ku kala caddaanayan ama amiir almu'miniin uu imanayo taas buu ku yidhi markaasaa muxuu yihi faqaala abu muusa yidhi ayuha naasu dadow man kunaa aftaynaahu ninkii aanu anagu u fatwoonay futya futyo ugu fatwoonay falyata-id waa ifticaalu min atu'ada tu-ada waa kaadsan yahay iyo deg deg la-aanta macnaa yaanu ku degdegin inuu qaato fatwadayadii ciddii aanu u fatwoonay fatwadii ay ku tacalluqsan weeyeen usugan waa noocan aan ugu fatwoonay bal ha u kaadiyo oo yaanu ku degdegin inuu fatwadayadii ku camal falo ku dhaqmo taa yaanu ku degdegin macnaha liyata'ana walaa yatacajal bilmudiyi calaa futyaana haka bel ya yaanu degdegin ha u kaadiyo oo yaanu ku degdegin ku camalfal uu fatwadayadii ku camalfalo sabab waa yahay faina amiira اlmu'miniina amiirkii mu'miniintu qaadimun calaykum waa idin imanaya ma ku imanaya fabihi faatamu isaga amiirkii mu'miniinta ee isaga ku dayda isaga raaca oo bal maalan fatwadayadii bal horta yaan lagu degdegin in la fuliyo qaala abu muسى wuxuu yihi faqadima cmaru radي الlahu canhu cmar baa yimi fadakartu dalika lahu arrinkaas baan u sheegay iyo warkaa isoo gaadhay faqaala wuxuu yihi cmar baa odhanaya ina akud haddaan qaadano bikitaab illahi kitaabka ilaahay oo kitaabka ilaahay haddaan nidhaahno aan ku camal falayno faina kitaab allahi kitaabka ilaahay yaamuru bitamaami tamaam nusugii la taam yeelo hadduu xaj yahay iyo hadduu cumro yahay buu ina amraya oo maxaa waatimu اlxaja wاlcumrata lilah ee tamaamkiina muxuu noqon taam yeeladu ilaa aada dhamayso inaan ka dhex bixin ilaa aada dhamayso isagii inaan ka dhex bixin oo wax kale aanad u bedelin haddaan kitaabka ilaahay qaadano kaasba wey waina akud haddaan qaadano bisunati rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay sunihiisiina faina rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay lam yaxil lama taxallulin xatىa balaqa alhadyu maxila ilaa hadyigu meeshiisii ama waktigiisii iyo zamankiisii gaadhay aduu bal cumar baa wuxuu yihi amiir اlmu'miniin radia allahu tacaala canhu وardaahu qur'aankii iyo xadiidkiiba waxay tilmaamayaan inaan la fasakin in camalkii la taam yeelo xaj hadduu soo niyooday ruuxi ama xaj iyo cumro wada jiro uu soo niyooday walow kolley cumar ifraadka uu dooranayey si dee uu odhanayayna xajkiina iyo cumradiina kala sooca waa si had iyo goor diyaarinna beydka ugu badnaato in waktiga xaj ifraadkii un lagu xajo uu isagu dooranayay waana sidii cusmaan ahaa mala abubakarna waa suu kuba xajayn oo ay dee cidda iyagu fadishay ifraadka horreysiisaa waana xujadood iyo waxyaalahay daliishadaan dee ayaa walow taa dooranayay ayaa muxuu lahaa xaggii fasqiga ayuu diidanaa ama tamatucba kolley cumro bilaha xajka la cumraysana isagu ma dooranahayn balow dadka dee walow nahyigan ay tansiih kaba cabireen aanu inuu xaaraamnimo xadeed gaadhsiisnayn ay dee aanu gaadhsiinahayn isagu taas ay lahay waa sida laga ro sida fiican sida mudan un taas mala arrintiisu ay ahayd wuxuu leeyahay qur'aankiiyo xadiiskiiba waxay keenayaan itmaam say ku keenayaan dee qur'aankii waxaa ku sugan waatimu lxaja waalcumrata lilah itmaamkiina waa in ayla camalkiisi laga faaruqayo aan la taam yeelo in xaggii xadiidkiina dee rasuulka ilaahi ficilkiisi markaan eegno muu taxallulin waa dhammaystay marka labadii maxay inoo keenayaan in xajkii la taam yeelo en bal la fasikin bal taas oo kale oon cumro loo bedelin taas buu yidhi bal xadiidka dariiqiisa dambena waan gaadhaynaa jawaabtiisana yar baan yar talkhiisin doonaa ama wixii jawaabu noqonayabe وxdثna عbayd اللh بن معاad qال xdثna abي qال xdثna شعبة عbayd للh بن معاad iyo abي معاad بن معاad oo labadaba laba noo siqoo mتqiniina horaynu usoo maray in badan شhعبة ayaa mxuu yihi في hada الxadيiث markaas في hada الإسناadi maya isنaadkan naxwahu mid laba mida oo isنaadkan eeg شhuعبة markii horeba waa inoogu sugnaa محamed بن jaعفar baa ka warinayay shucbe isnaadkiisuna waa can qays ibni muslim can dariq ibni shihaab can abi muusa taasba weeye haddaba xaja lafdigan dambana ee mucaad ibni mucaad uu warinayu shucbe kaba wariyeyna waa kaa horeynu soo maray ayuu adigu la mid yahay ayuu la mid yahay ama naxwigii yahay war riwaayo kaloo ka dheerina waa tan وxadثna محamed بن mثنى qال xadثna عبدالرحمن yaعnي بn مهdiyi qال xadثna سfyaan عan qaysi عan dariq بn shihaab عan abi muسى radي الlahu عanه xadiidka koley waa xadiid uu warinaya qays ibnu muslim ninka la yidhaaho daariq ibnu shihaab ka warinaya daariqna abu muusa waxay isyar bedbedelayeen duruqdan isbedbedelayaana waa qays cidda ka warinaysa oo markii hore shucba sanadkii hore inoogu sugnaa maantana sufyaan thawri baa qays kaba warinaya haddana waxaan arki doonaa qays unoo laakiin nin kaloon labadooda ahayn riwaayo dambe kaba warinaya ayaan arki doonaa waana saddexda dariiqa xadiidku bal dariiqan shucba haddaan sii hore dee kuba daynee kooban bal markaa muxuu yihi can abi muسى radي الlahu canهu qaal qadimtu عalى rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam wahuwa muniiq biاlbadxa rasuulka ilaahay baan u imin sagoo badxa degan markaasa faqaala wuxu uhi bima ahlalta qaala wuxuu yihi abu muسى qultu ahlaltu biihlaali الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam adigu ixraamka rasuulka oo kale ubaadan soo ixraamtay qaala hal sukta min hadyin waxadya miyaad wadaa ood soo kaxaysay qultu la maydood qaaل wuxuu uhi faduf biالbeyti وbالصفا والmarwati ثuma xila taxalul eeg markii dhaweyd axila ayaan soo aragnay imikana waa xila labadu waa laba ficilo amar midna waa rubaaci midna waa hubaati ah axala yuxilu ixlaalan amarkiisi muxuu noqday dee axila dee markaasuna waa akrama yukrimu ikraama akrim walow dee kani mudaacaf yahay ama kani waa hubaati xalla yaxilu laakiin dee markaasna muxuu noqon xilana waa amarkiisii safara yafiru oo kale amarkii muxuu noqonayaa markaan isaabka la kala saarin fira carab ayuu noqon taas way macnaha wixii taxalulkuna waa ujeedadu camalka markaad la timaado dee timii gaabso dabadeedna saa xalaal ku noqo xila faduftu bilbeyti wbisafa wاlmarwati uma ataytu waxaanu imi imra'atan haweene min qowmi tolkay kaba mida reer bani qays fuma shadadnii way ii feedhay wagasalat ra'sii madaxaygiina way maydhay fakuntu ufti الnaasa bidalika arrinkan rasuulka ilaahay ifaray ayaan dadka ugu fatwoonayey fii imaarati abi bakrin abi bakr imaaradiisii iyo wa imaarati cumara cumar imaaradiisiiba waa waktigii khilaafadoodii fainii anigu laqaa'imun waan taagnaaba oo ku taagan baanaa ims bilmawsimi waa halkaa dadku isugu yimaadeen ee dee xajkii id waktigaa anigoo taagan oo dadkiina uu fatwoonayo arrimahan dadkii xaj ku yimi ama xajkii cumro uu leeyahay iska fasakha oo iska bedelo oo iska taxallula saa ugu fatwoonayo id waktigaa ja'anii waxa ii yimi rajunin faqaala wuxu uhi innaka laa tadri ma axdata amiiru اlmu'miniina fii sha'ni nuska wardhowkaadii fatwadaadan oo cagta udhig ma ogid wixii uu la yimi soo dariyey ama soo darisiistay ee uu cusbooneeyey dee wax cusub oo soo daari oo soo dariyey oo xagga shaniga nusug oo xagga amiirulmu'miniin kaba yimid taa war uma hayside balugkaadi waxbaad jireen faqultu waxaa dha ayuha nnaasu man kuna aftaynaahu bishayin falyatayd yaanu ku degdegin inuu ku camalfalo ku dhaqmo ciddii aanu waxuguba fatwoonay fahada amiiru lmu'miniina qaadimun calaykum fabihi faأtamuu falama qadima qultu ya amiira اlmu'miniina ma hada اladي axdaa fi shani nusr macnaha slubkan ayuu ula hadlay waxbuu weydiiyo waxaan aad la timi ee xaggan nusuga kuba tacaluqsan ee cusubi maxay yihiin qaala wuxuu yihi markaa cumar in akud bikitaab الlahi fain اllaha caزa wajala qaala waatimu اlxaja wاlcumraةa lilah waa ti aynu lafdigii hore kusoo marray faina kitaab allah yaamuru bitamaam waatan وإن أخذ بسنة نبيinا عليه الصلاaة وسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل muu xلaaل نoقon حتىa نحر الهدي ilaa uu hadigiisii qabay markaa waxa ay tahay oo cمar jawaabtiisu ay tahay de horta wuxuu diidayey تaمatuعii bal haddaan fastigii ka dhigno tad uu kuba fatwoonayey waana tii dhacday waktigii rasuulka ilaahi صلaوaaت الlahi وaسلaaم عaليه taas تaمatuعa kalena waa diidayo kan ah inta dee waktigaa la cumrayso haddana beytka un iyadoo dee marka dambena laga ixraamtay xajkii maka oo wuxuu doonayay in la kala sooco cumradana mar la yimaado xajkana mar la yimaado taas buu isaga waktigiisiina uu laba iman jiray ifraadna waa kuba soo xaji jiray oo bal haddabana kolley dee bal tamatucaas ilaahay baaba yihi faman tamataca biاlcumrati ilى اlxaj kolley markaa taxriim may ahayn oo wax ilaahay baneeyey maba xarimayn welina cashir ka dambeeyana wax kale inooguba imanoo inoo arrinta way inoo si socon doontahay laakiin waa si u arkayay inay mudan tahay iyo taas ay fiican tahay ayay ahayd tanna waa ijtihaadkiisii bal markaa xagga jawaabtiisuna waxa weeye inuu dadka u diidayo taxallul bilcumra waxay jawaabtiisu tahay imaka hadalkiisa labada riwaayaba kitaabkii ilaahay wuxuu keenaya calaa manci taxallul buud ayuu kitaabkii ilaahay dariimaya sababtuna waa maxay inay kitaabkii waxay noogu sugan almru biاlitmaam itmaamkiina muxuu yahay uu keensanayaa in lagu jiro ixraamkii ilaa laga baxayo xajkii laga faaruqayo taas baa itmaamkii uu noqonaya markaa taasi maxay keeni inaan la fasakin oo mancigii taxalulkaa kitaabkii ilaahay keenaya sunihii rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu calayna iyo taasay tilmaamaysaayoo dee waa kan rasuulka ilaahay ilaa hadigu maxilkiisii gaadhayay uu baaqi kuba ahaa laakiin waxa weeye oo bal arinkan uu isagu ku jawaabay khaasatan sunaha bal qur'aanka mooye sunaha oo iyadna bayaanun u ah ee waxa ay kolley jawaabtu noqonaysaa horeynu usoo maray markii saxaabada xataa weydiiyeen adigiba adiga ku baaqaya iyagii ay ka joogsadeen muxuu yihi walowlaa ana maciya alhadya la axlaltu haddaan aniga hadyi macayga ahayn waan taxaluli lahaayo de bal marka waxaan leenahay xaggii rasuulka ilaahay marka la eego sunihiisii maanic baa jiray waa hadyigan uu waday haddaan hadyigani jirin uu taxaluli lahaa oo bal markaa dee arrinkani waxa weeyaan jawaabta dee cumar markay noqoto xagga istidlaalkiisa xagga marka la eego xadiidka dee taasay noqonoo rasuulkii baaba caddeeyey oo waxa weeyaan jawaabtu waxay noqon dee rasuulka ilaahay maanic baa jiray haddaan maanicaasi jirin isaguba wuu taxalulilaa sunihina markaa maxay tilmaamayaan inuu banaan tahay jawaas lixlaal liman lam yakun macahu hadyun in ixlaal ama taxalulu banaan yahay ninkii aan isaga maciisa hadyi ahayn ee bal waxa weeyaan un kolley cumarna waa sa dembi dariicayo bal si loo kala fasiriyay bay taasi ahayd waana ijtihaadkiisii un markaa haddaan idhaahno fasi weeye kolley in badan waataynu soo maray jamaahiirtoodu way qabaan laakiin matale ijmaac ma jirto abudarna waa inoo dambaysaa haddaan kaba dhigno fasiga maahae waa tamatuc fi ashar اxajna ee markii dambe waxaa lagu ijmaacay haddii khilaaf hore jiray lagu ijmaacay inay saddexda xaalaba banaan yihin ifraad iyo qiraan iyo taas naskii qur-aanka iyo axaadiisna way nooguma sugan tahay bal umuurahana waxaan ku tirinaa waa ijtihaad e markaa laakiin dee nasi nusuustii baan haynaa wax ka duwanna faa'iideyneysa markaa walaa qawla liaxadin maca qawli rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam bay noqon allahuma adigu masaladaasa xagga fasiga oo culimmadu dee jaanibka ay u badan yihin inay waktigaa khaas ku ahaydna bal waxbaan kaba soo marnay waxna way noo dambeeyaan وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شاب عن أبي موسى رضي الله عنه ذكرت وضل أن الصوت أرقنا أون أبو عميس مانتا وهلكي دي سفيان إيو شعبة إيو لسي من يهي وإسايا مانتا حديث قيس ابن مسلم كبو ورنية جعفر بن عون ابن جعفر ابن عمرو بن حريث ثورين وصو مري وأن أتباع تابعينتي كوامد أصدقاء أبو عميس كنا وحويا وعتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود أبو عميس ما لا لكن وعبد الله بن مسعود بو مصري جيسي كوامد يهي صقع عتبة لا cutbat ibn cabdillaahi ibna cutba cutbaha dambaa ina cabdillaahi ibni mascuud ah hore in usoo marno waa nin saabica ka mid ah ama atbaacu taabiciinta raggoodii ugu waaweynaa oo siqayna hore usoo aragnay ninkaasaana qays ibnu muslim maanta xadiidkii ka warinaya inta kale waa sanadkii hore qaala abu muusa wuxuu yihi kana rasuulu llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa bacahanii mid idiray ila اlyamani qaala fawaafaqtuhu rasuulka ilaahi baan soo waafaqay fi lcaami aladii xaja fiihi sanadii uu soo xajay ayaan ana anoo xaggii yamaneed ka imi baan la soo kulmoon dee mawsimkii iyo makaanu isugu nimi faqaala lii rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam ya abaa muusa kayfa qulta xiina axramta seebaa tidhi markii aad ixraamanaysay maxaad tidhi maxaad ku dhawaaqday qaala qultu labayka ihlaalan ka ihlaali الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam baan idhi faqaala hal suqta hadyan faqultu laa qaala fandaliq haddaba tag faduf waa si uu saxaabadii kala amray faduf bilbeyti wa bayna asafa walmarwati uma axila uma saaqa alxadiida abu cumaysna xadiidkii waa kaxeeyey bimili xadiidi shucbata sufyaan oo intii kale aynu soo marne ee intan kaba badnayda waxadaثna moxamed ibn musanى wbnu bashaari qaala bnu musanى xadaثna moxamed ibnu jacfari qaala xadaثna shucbat can اlxakami can cumaarata bni cumayri can ibrahima bni abi musa can abi musa أنه kاn يfti بالمdcة xagga سنadka dadka malanin mooye waxa kaloo dhan waan soo wada aragnay xakم iبن cutayba حatىa habeenna dhoweyna waan soo hayno ninkii فaqي ahaa ee sqاaru taaبicيin kaba mid ahaa cmaaraة بن cmayrna waa nin siqoyno isna marar soo aragnay oo raabica ah ama taabici isaguna ah waxaa aawa adigu cusub ibrahim بن abi muسى waana ina abu muسى الأشcari weeye صaxaabiga jaliilka cabdاللahi بن qays baa dhalay ibrahim baa la yidhaah wuxuu dhashay xayaatadii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh waana u keenay subaxdii uu dhashay buu u keenay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh rasuulkaa ibraahim u bixiyey taxniigiina timir uu calaaliyeyna halkan dhan xalaga waa ugu dhejiyey barakana waa ugu duceeyey lakiin dee waqtigaa tamyiis ma lahayn markaa culimadu haddana waxay ku tiriyeen idraaggaa iyo ru'yadaasi a jirto oo adisa moxamed ibnu abibakar kii xajatulwadaac dhashoo kale iyo ciyaalkaa yaryare arrintooda ay tahay un ru'yadaas iyo idraaggaasuun ee rasuulka ilaahay loo keenay taxniiggaa iyo taas iyo ejaali markaynu ka eegno riwaayo ahaan waa taabiciinuun marka waa taabici laakiin culimadan dee kutubtaa saxaabada dhigtay kuwo kala duwan baa saxaabada kusoo dara idraagga daraaddeed arrintan idraag oo yar muca taas waa ru'yadaasun ee ibraahim waa arkaa waa nin saasa kitaabkeennan haddaan eegnana xadiidkan unbuu ku leeyahy xadiidkan xadiidka aabihii buu kaba warinayaa xadiidkan unbuu kitaabkeennan ku leeyaha wax kale kuma laha muslim wax kale kuma laha bal shanigiisna waa kaa waa taabici reer kuufa oo iqa taabicigaa weyn haddii aan jaanibkan ru'yada eegnana dee bal markaa waa taas ay saxaabadaba ugu daraan arrintaasi laakiin rasuulka ilaahay baa magaca u bixiya taxniig una duceeyey loo keenayna markii uu dhashay wuxuu yihi can abi muusa anahu kana yufti bilmutcati wuxuu abu muusa ku fatwoonayey mutcadii ku fatwoonayey oo mutcada ayuu ku fatwoonayey bal horta mutcadii dee guud ahaan midi waa mutcadan xajkaynu imakaba naqaano oo bilihii xajkoo la cumraysto dabadeedna sanadii uun la xajo safar keliyana arrintu ay noqoto laba safar aanay kala yeelansan dee dadku ay baqaaliban ay sameeyaan waa ku fatoonaya taasi waa daahiro dee waa taa anwaacdii exraamka kaba mid ahayd waanay dee biijmaacihim way banaan tahay qolooyin dee marka hore aan yar dooranayn haba jirto sa dee cumar iyo cusmaan iyo mucaawiya ragle bal taasi haba jirtee mutcada kalena waxa weeyaan waa noocan mutcadan ah fasxigii ruuxii xaj kusoo galay ama xaj iyo cumreen hadyi wadin waana tu ku fatwoonayey inuu fasakho xajkiisii oo iska taxalulo waana dee si rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh isaga faray saxaabadii kalena sanadaa faray bal taas buu yihi faqaala lahu rajulu nin baa ku yidhi ruwaydaka bibacdi futyaak bal u kaadi oo dee ha ku degdegin bal koro oo dee sug macnaa waxa weeye futyadaada barhkeeda oo u yaadi macnaha yar haki waxyaalahan aad ku fatwoonayso fa inaka laa tadri ma axdatha amiiru muminiina fi nusuki bacdu waa dee intaa adiga dabada iyo wixii bal yimi halkan soo kordhay waruma hayside xataa laqiyahu bacdu arrinkii waa ka joogsaday ilaa uu dib ula kulmayey dee waa sanadii un baabu la kulmayey xajkaasi fasaalahu weydiiyey faqaala cumar cumar baa wuxuu yihi qad calimtu waan ogahay ana nabiya salى اllahu alيه wasalam qad facalahu inuu sameeyey dee kolley waa samaynta waa sameeyeydan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ma fasakin ee waxa weeyaanun waa amarkii uu amray iyo idankii uu dadka u idmay ama uu amrayba iyo waa asxaabu asxaabtiisuba inay sameeyeen walaakin karihtu waxa nacay an yadalluu oo waxa weeyaan eeg arrinkumaha taxriim markaa uu xarimayo laakiin waxaa nacay buu leeyahay oo markan aan leeyahay daayi oo kala sooca xajkiina iyo cumradiina xajka mar gaara yimaada cumradiina mar gaara an yadalluu inay ahaadaan raggii mucrisiina kuwa aroosa diinna dikri uma sabqin dumarkii laakiin dee qaraa-intiiba ayna tusayso oo wax siyaaqi laga garanayo dumarkoodii fil araaki waa dhirtaas iyo geedka araaggaa hoosahoodaas ay ku aroostaano uma yaruuxuna ay laamaan ay tagaan filxaji xajkii taqdiru xaal ay da-ayso ru-uusu madaxyadooda waa arrintan buu yidhi oo wuxuu leeyahay anigu ma xarimayo oo arrinkanna in la sameeye waan ogahaye wuxuu lahaa xaajigu waa ashcat aqrab akbar waa ninka basaasaysan ee boodhaysan bal reer maku ku odhan jiray maxaa xaaladiinu tahay oo waadu amri jiray malaa inay hore u ixraamtaan dadkii kale iyagoo basaasaysan oo boodhaysan bay idin imanayaan idinkuna waa dhaashanaysaanoo subkanaysaanoo malaa inay qadimaanbo yowmu tarwiya kama qadimaan ixraamkooda si ay dee iyaga sifadooda oo kale u yeeshaan marka waxa nacayaa buu leeyahay de haddii inta ay taxalulaan dadki ay xalaal noqdaan makana way joogaan ee waxyaalihii xalaasha u noqonaya dumarkoodii baa kaba mida inay dumarkii aroos iskaga ahaadaan oo waktigay dhex ukacayeenba xajkii yoomu tarwiya waktigaa la baxayay iyagoo dee la kulmay oo imaka soo maydmaydhay oo inna waxa weeyaan arrimihii iyo balxaaji wixii sifaadkiisii khasaa'istiisa ayda aanay kaba muuqan inay halkaa xajkii uba baxaan baan doonaya alaraakna dee waa geedkan mashhuurka geed cadaygii weeye haddaan mawdicba lagaba dhigin waayo mawdic meelahaasuna magacalena way soo naqliyaan kutubta qaarkood ee ujeeddadu waxay ama geed la hoos tageen ama khaymadahoodii waa de inay dumarkoodii ay aroos ku noqdaan ama ay laba kulmaan oo waktiga ay exraamanayeen horteed iyagoo laba kulmay oo madaxooda timi ay kaba daayaan ama maydiga uu cusub yahay ay haddana exraamtaan ay u baxaan xajkii taas baan diidayaa taas baan nacayaaye laakiin inuu sameeyey rasuulka ilahi waan ogo markaa may ahayn waa sadadi dariiciyo umuura mala ee mancin may ahayn un baabu jawaazi tamatuci tamatuca banaanidiisa baabkiisii weeye kollay abwaab inoo socon doonto weeye marka bal axaadiistumaan inta badan dee wixii aada u yar muhima ayuubaan yar ku yar joogsanaynaa tamatucu inuu bannaan yahay kollay tamatucuna dee qur'aanka naskiisii iyo axaadiistiiba waa inoogu bannaanya waana tii rasuulki ilaahay baa xadiidkiisii ruuxa jeclaada inuu cumro ixraamto hadhowna waa xajkaynama ku kaba ixraamanaya ha yeelo bal taas waa mid tamatuc waxaa kaloo la yidhaahaa curfigii selafka ama cinda selaf qiraankii waayo maxaa ugu sugan ruuxu hadduu xaj iyo cumro wada raaciyo labadii safaray kala yeelan lahayn midbaa kaba dhacaya acmaalihiibaa camal dhami kaba dhacaya camal keliyuu labada imanaya marka intifaac baa ugu sugan iyo kafaa'idaysi uu ixraamkan ama nusugan kaba faa'idaysto curfa selaf tamatucana way odhanayeen oo bal matalan xaggan ah inuu qiraankana hadyi kaba imanayo ilaahay qowlkiisii waxaweeyaan inoo dambeeyaa suuraة الbaqara ruuxa isagu tamatucay bاlcumrati ilى اlxaji famasaysara min اlhadi waxay ka dhigeen maha tamatuc in wax shamlinaya qiraankii iyo tama labadiba waayo magaca guud tamatucisna waa la odhanaya de waxaa kaloo tamatuci kaba mida faskigan ruuxii xaj kusoo galay ama xaj iyo cumro uu fasakayo cumro u bedelayo markii hore adamay ahayn arrintiisu tamatuc ee markaasuu mutamatuc isu rogayaa intiba way soo wada gelayaane bal banaanideed lakiin bal imanka si faskiga haddaan ukaadno inti kaleba ama labadoodoo la israaciyo iyo iyadu bal markaa iyadoo bili xajka la cumrayso sanadiina la xajayo safarkaasna lagu xajayo xadaثna mحamed بن المصنى وبن بشhاaر qال بن المصنى xadaثna mحamed بن جaعفر قال xadaثna شhuعبة عن qتادة qال أنه qاaل qال cabدالله بن شhقيq العqayli horeynuu soo maray ninkan taaبiciga qtاadna waa taaبiعي kاna cثman cثman wuxuu aha ynhى mid nahiya can اlmutcati mutcaduu dadka de waa cumarba waa uga horeeyey mutcaduu dadka u diidayey ifraad buu dooranayey cumraduna mar gaaray in laba yimaado wakana caliyun calima wuxuu a yaamuru biha inuu amro uu amrayey walow dee amiirkii mu'miniinta yahay haddana arrinku waa xukum sharciya waa shay shareecadu banaysay kol kol haddii dee sidaa lagu daayena waxaaba loo qaadan oo dadka ay u qaadanayaan nahyigan maqlayey inay xaaraanba ay toonay banaanayn marka taas baa keentay in isaguna isagana kula munaadaroodo bal dee ku khilaafana taa waayo arrintii wax kalaaba kaba iman karo maxduur kalaa ka dhalan kara ee waana kay noo soo socday inay ka wada hadleenba wa kana caliyu yaamuru biha faqaala cثmaanu licaliyin cثmaan baa cali ku yidhi kelimatan dariiq baa lagu kulmay makiyo madiine dhexdooday ahayd markaasuu dee markuu arkay cثmaanna inuu cali khilaafsan yahi tii ku khilaafsan yahay ayuu hadal yidhi hadalka waxay noo soo socotaba dacnaa ninka inuu ku yidhi nadaa oo dee faraa naga qaadiyo aniyo shaniga iyaga oo kale ama sida lafti kutubta qaarkood ama riwaayaadka qaarkood kuba yimi waxaad i arkaysaa inuu dadkii wax farayo adiguna tii ama waxaad u diidayo adna tiibaad samaynaysaa waal hadal buu kula hadlay uma qaala caliyun cali baa deete isagii ku yidhi laqad calimta waxaad ogeyd ood og tahay ana anagu qad tamatacna maca rasuuli illaahi salى اllahu alay wasalam inaan tamatucnay rasuulka ilaahi maci oo rasuulka ilaahay baa amro bal iyaga laazimiyey weeye walow maalintaa calina uu dee rasuulka ilaahay laba mid aha laakiin waa dadka wixii rasuulka ilaahay faruu laazimiyey inaan rasuulka ilaahay maciisa tamatucnay waad og tahay oo shay jaa-iza ay tahay oo wax banaan ay tahay mutcadu faqaala cثmaan ba wuxu uhi ajal haa waynu tamatucnay rasuulka ilaahay maci walaakina kuna khaa'ifiina waan cabsanaynay markaa imaka aamin baan nahay oo waqtiga caynkaaseen tamatucnay dee waxa weeyaan walaa dee safar keliya aan kaga wada faa'iidaysanay umuurahan waynu baqanaynay waan cabsanaynay bal halkan qataada ayaa sa kuma suganin waxa weeyaan musnadka imaam axmed iyo la weydiiyo cabsidani maxay ahayd baa la ihi la adrigud ma garanayo cabsida waktigaas xajatulwadaac hadday tahay waa waktigay ugu amni badnaayeenba cabsi may jirin markaa ma garanayo kale taas buu yidhi marka bacdiyood waxay kaba dhigeen inay arrintu tahay cumrat alqada oo markii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh xudaybiya iyadna bilxaj bay ahayd dulqacday ahayd cumradii waa la hor joogsaday sanadii toddobaad markuu soo noqday cumradiina uu taam yeeshay cumrat lqada iyadii dee cabsi baa jirtay oo meeshu daar gaalaad baydo bal hubka waa lasoo qaato rasuulka ilaahi muslimiintu walow dee aanay shardi u ahay inaanay hub la soo gelin meel dhexaa la dhigtay waayo wax laga baqanayay wax kastaa laga baqanayay inay cahdigii buriyaan baa lagaba baqanayay cabsi way jirtay laakiin dee taas cumro keliya oon xaj ka dambeyn mutca lama yidhaaho allahuma haddii la yidhaha wuxuu ujeeday dee kol haddii bishii xajkaba la cumraystay oo bacda shaam malaa culimada qaarkoodna ay mutca kama dhigayeen mutca bay taa tahay walow aan xajma raacin haddii taa la yidhahdo bay odhan lahayde laakiin haddii kalena bal markaa lafdigu taasba weeye oo waxaa halkana sharaxa igu sugan waxaa laga yaabaa khaa'ifina yowma cumrat اlqada inuuba jeeday laakiin dee sanadaa tamatuc ma jirin cumro keliyay ahayd inxaq ibn xajar baa mar uu isaguna kollay qabanaya xadiidkan ayaa wuxuu yidhaahaa markuu imaam nawowina sharaxiisa halkan ku sugan oo uu leeyahy de cumratulqada haddii la yidhaahaa iyaduna mutxa dhaba may ahayna cumru baabay ahayd ayaa wuxuu yidhaahaa oo kuba qabta markuu hadalkana soo naqliyo iyo riwaayatun shaada riwaayadan imaka aan hayno ee walaakinaa kunaa khaa'ifiin intaas ayuu ka dhigayaa riwaayo shaada inay tahay siduu gaba dhigayaana maxay tahay oo markaa meeshaba de cabsida bay kaba baxaysaa wuxuu leeyahay xadiidkan waxa wariyey oo arrintan cusmaan iyo cali khilaafkooda saciid ibnu musayibna waa wariyey marwab ibnu اlxakamna waa wariyey labadooduba waa inay ka aqoon badan yihiin bu waa suu ka cabiray wahuma aclamu min cabd llahi bn shaqiq macnaa riwaayadooda kumay sugnayn arrinkan tamatucuna xajatulwadaac buu ahaa marka cibaaradan ah walaakina kuna khaa'ifiin waa xaafid baan hadalkiisa sheegaya fatxulbaari kuma sugan isagoo eegaya qolooyinkii kale xadiidka cabdullahi ibnu shaqiiq la wadaagsadee lasoo wariyey oo uu leeyahy dee horta saciidna waa imaamkaas isagoo aan ina lala muqaaranayn karin cabdullahi ibnu shaqiiq maron ibn labadoodaba wuxuu leeyahy way ka aqoon badnaayen iyagu may odhan ziyaadadii may sheegin saas daraaddeed buu ka dhigaya riwaayashaada inay tahaye muhimku waktiga mutcadu dhacday tamatu dhacay dee waa xajatulwadaac markaasna khawf ma jirin rasuulka ilaahay markaa waa sameeyey dee kol hadduu rasuulka ilaahay sameeyey maxaad ku inkiraysaa weye weli riwaayadna way noo socotaa وxadثnي yaحyى بن xabيb بن الxاriثي qaaل xadثna khالد yعni بن الxاriثي waayo hadalkiisa halkan igu qoray imika ma xusuusniba waktigan qoray ma garan kare lakin de imiku maaragtay matigan waktiga hore a laga yaabaa inuu markii tajridka ahayd iyo waayo nusada markii hore mslim aqriyayey maan haysa nusadaydii hore way socotay waxaa laga yaabaa inuu waktigii tajridka inay ahayd iyo adugu hadalkan xaafid iyo imika lakin de wax fatxubaari kuba sugan meesha haamishku igu qoray وxadثnي yaحyى بن xabيb بن الxاriثي qال xadثna khالد yعni بن الxاriث qال أخbarna شhuعبة بhada الإسناaد مثله وxadثna محamed بن المثنى ومحamed بن بشhاr qال xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة عan cمr بن mرة waa taaبici weeyaan oo kole caabid ahaa ثiq ahaa saakana caشharkii kale oo kuba sugnaa cمr بن mرة ataaبici markuu kaba cabirayey xaggii qur'aanka khatmigiisa iyo waktiga ku haboon in la dhameeyo markabad cمr بن mرة بن cabdاللahi بن طارق الjmrي عan سacيid بن المسayب qaaلa اجتamaca عalي وcثmaan oo tan riwaayadii سacيid cali iyo cثmaan baa kulmay radي الlahu canهuma bcثmaan waa khilaafadii cثmaan weeye waa la soo xajay makaa lagu soo dhow yahay cثmaan bay marayaan halkaasay kuba kulmeen fakana cثmaanu cثmaan wuxuu ahaa yanhaa can اlmutcati mutcada mid dadka u diido kaba nahiya aw اlcumrati waa cumradii waktigaa ashhar اlxaj waaba mutcadii ayuu diidaya waana de cumarna waa ugaba horreeyey saynu soo maray faqaala caliyun cali baa wuxuu ku yidhi maa turiidu maxaad uga jeedaa ood ka doonaysaa ilaa amrin arin facalahu rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm dee uu amray dadkii waa idmay taas baa ficilkiisu noqonaya arrin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu faray maxaad uga jeedaa tanhaa canhu xaal aad dadka kaba reebayso od adigu aad u diida maxaad uga jeedaa nahintan aad dadka kaba reebayso faqaala cثmaan cثmaan ba wuxu uhi dacnaa minka waa kelimadii maanaa dacnaa وasha'nana waa khalina وasha'nana faqala wuxu uhi in laa astadiic an adacak inaan ku daayo oon faraha kaa qaado e arrintii xaaraan baaba loo qaadan karaa dadkaas ma karayo anugu markaasaa falama an ra'aa caliyun dalika markuu cali taa arkay ayuu ahalla bihima jamiica e niyadna waa tamatuc waa taa nidhi qiraankiina waa tamatuc cali baa deeta labadiibu ku wada dhawaaqayba oo isagoo dee bal matalan arrintiina saas isagiyo kolley mala qoloyn kaloo laba socday bal halkan wuxuu leeyahay imaamku raximah llahu tacaala waxaa kuma sugan ishaacat lcilm waa munaadaradan wadahadalkan waa cilmi faafinteed iyo waidhaaru wa munaadaratu wulaati lumuuri wakayrin fi taxqiiqih dadkii wulaat lumuurkaa iyo keyrkoodba xagga marka la eega cilmiga sugitaankiisa iyo masaa-isha taxqiiqeedii lagulaba munaadaroodo iyo munaasaxadii dee dadka muslimiinta loo naseexaynayeyba taasba weeye arrinkana wuxuu ka baqdayba dee walow amiirulmuminiin tani ay tahay malaa iyaguna aanay taxriim xaddiisagii cumar gaarsiinahayn wuxuu kaba baqday inay dadki si kale u qaataan inay xaaraanba tahay inaanay banaanayn marka taas baa keentay inuu cali labadoodiiba wada ixraamto ee markaa qiraankii iyo tamatucina magacaa guud way wadaagsanayaan waa taan idhi وxadثna سعيد بن منصور وأبوبكر بن أbي شhيبة وأbو كرyب qالوا xadثna أbو معاaوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أbي dr رضي الله عنه qاaل kلey إبراهيم التيمي horeynuu soo maray ee dee kley haddaanu aad riwaayadiisu badnayn waa laga yaabaa inay iskaba ilowdaan إبراهيم بن يزيد بن شharيك baa la yidhaahaa waana nin taaبiعي ahaayoo taabiciintii dambe ka mid ahaa cibaado badnaay oo saalix ahaa ee ninka caalimkana ah kale labiya sagaaشhankii jiradi waxaan filaya adi waqtiyadaas jeelkii xajaaj buu kuba dhintay bal si xun oo laga yaabaa inuu aqal kuba xidhay oo aan cidna u gelayn cuntana aan beel la siinayn oo xataa maal markuu muddo kuba jiray hooyadii oo timi way garan ba weyday aduu markii dambena halkii ayaa uu kuba dhintay ibrahim utaymi oo nin addoon saalix oo caabid ahaa ibrahim ibn yasiid ibnu shariik kolley waa dabaqada ibrahim unakaci iyagoo wada socdana way noo dambeeyaan can abihi abihi abihi yaziid ibnu sharik waa taabici weyn oo laba yidhaaho jaahiliyadii waa soo gaadhay rasuulka ilaahay laakiin lama kulmine can abi darin radia allahu canhu qaala abu dar baa wuxuu yihi kaanat ilmutcatu mutcadu waxay ahayd fi lxaj mutcadan xajka dhexdiisii liasxaabi muxamedin salى اllahu alayh wasalam khaasa bal mutcadii bilaa xajkoo la cumraysto haddana sanadiiba la xajay iyadoon safar kale lagu noqon waa shayga jaa-iska ah ee mutcadan imika waktigaa iyaga uu leeyahy khaas bay ku ahayd waa fasakii weeye inay mutcay noqotay fasakii xajkii la fasakay ama xajkii cumradii wixii aan hadi wadin ay cumro u bedeleeni rasuulka ilaahay saxaabadiisa ay khaas ku ahayd dadka kale ma laha weeye waana dee si aan sooba sheegnay waatay jamaahiir culama horta qowlkooda weeye ee xanaabiladii ha kaba dunaadeen halkanu jawaaskeeda ha kuba tageen qoloyin aan soo sheegnay oo waajib kaba dhigaya faskigaasna haddaan hadiyo loo weydina haba jirto ee bal waxa weeyaan waxa ay tahay oo ay ku cileeyeen waa arrin inoo dambeyso inay cumrada ashhur alxaj la cumraysto ay afjar alfujuur kuma tirinayeen si loo baabiyo loo buriyo wala cumrooyinkii ka horreeyay baa rasuulka ilaahay cumraystaba xajkiisa cumradii la socotay dee cumrat alxudaybiya cumrat alqada iyo cumratiiyo juclaano saddex cumraba xudayb dulqacday wada dhaceen oo waxaan leeyahay bila xajkumay dhaceen oo waa arrin kolley irbaalkeedu ee marka horeba uu sii socdo rasuulka ilaahay dee uu dadkii u caddaynayay ficilkiisa ugu caddeeyey inay waxaasi caado jaahili tahay ee wax dhiboo ku sugani aanay jirin dee khayr iyo daaca un ay tahay bilaha xajka oo la cumraysto bal mutcadii faskii baan kaba dhigaynaa taas baa imika aan soo haynay liasxaabi muxamedin salى الlahu alيه waslm khaas eeg haddana arrinku waxa weeya waa isaga qowl abu dar weeye maha xadiid marfuuca markaa dee kama weynaanayo un arrintan cumar iyo cusmaan aynu soo marray arrinku kama weynaa ee waxay kaga duwantay iyagu suday lahaayeenoo dadkay u diidayeen isaga wuxuu leeyahay cid kale ma laha dadkaasun bay khaas ku ahayde dadka kale ma fasikhi karaan waa taas weeye bal markaa waana in ijtihaadkiisii waa qowlkiisii weeye oo dee ciddii iyagu qowlkoodu tan ay tao culimada badankoodaa mooye cid ale mee waa jaa-is wax manqayayaa ma jirto waana ka abu muuse iyo kuma fatwanayo marka hore haddaan cumardee markan dambe kama joojin waxay leeyihin waa arrintu waa ijtihaadkii uun dee nusuustii ka sarreysay rasuulka ilaahay aqwaashii saxaabo kala duwan oo badan ee inoo soo naqliyeenna waa tan keenaysa banaanideeda xataa faskigeed وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna cabdالرحمن بن مهدي عن سفyاn وthwr عan cayaaشh الcاamiriي عan إbrاhيm التaymiي عan abيه inta kale waan soo aragnay cayaaشh الcاamiri ayaa caawa cusub cayaaشh ibn camrin baa la yidhah abihi camri baa la yidhah alcaamiriyi kolkol ataymiy ama tamimiyina nisbadaa way raaciyaan walow laba reer oo malaa isoos kalena aanay ahayn waa nin reer kuufa oo iqo oo siqaaru taabiciina taabiciinta raggii ugu dambeeyey weeye waana nin iqa ah kutubta lixda ah kitaabkan aan hayne muslim iyo kitaabka nasaa-i ayuu riwaayo ku leeyahay weliba labadoodana xadiidkan imaka aan haynu ku leeyahay waa nin markaa axaadiistiisa yartay kutubta lixda oo afar kitaab riwaayaba kuma laha muslim iyo nasaa-i ayuu ku sugan yahay labadoodana xadiidkan imaka aan hayno ayuubu ku leeyahay cayaash ibnu camrin alcaamiri عن أbي dr رضي الله عnه qاaل kاnت lana رkصة manaa muxuu ujeedaa kanat lana waxay noo ahayd waa tan wuxuu sheegaya yعni mتcata في الxaji waa mutcadii xajko رksata lana anaga waa ruksad noo sugnaatay haddaan asxaabtii rasuulka ilaahay nahay taas nalama lihidin bu leeyahy idinku idinku taaha ku xajkina taam yeesha وxadثna qتaybة بن سacيidi qال xadثna jarيir عan fضayl عan زubaydi عan إbrahيm التaymiي عan abيه dadka kale waa dad iyagana inagu soo noqnoqdo kitaabka فضayl waa ina غazwan jarina waa ina cabdixamid زbaydna waa ina xarث الyami زbayd بn xarث الyami عan abihi qaala qaala abu drin radي الlahu canه abu der ba wuxuu yihi laa taslixu ma suubanayso oo markaa waaba dee qolooyinkan culimada kamid ee fasigani ma banaano le ayaa qowlkoodii uu noqon waxyaalihii ay ictimaadsanayeen uma suubanayso ma suubanaysa mamama banaana almutcataani labada mutco ilaa lanaa khaasa annaga gaar ahaan mooye saxaabadii yacni muxuu labada mutco uga jeedaa mutcat الnisaa'i wa mutcat alxaji mutcada dumarka mutcada dumarka way noo dambaysaayo waa meher shardiga oo ninkii haweenaydii kula heshiiya ayaama yar inuu qabo dabadeedna hadda wixii uu siinaya waa siiyey saasuu iyada istimtaaceedii ku banaysanaya markii muddadii dhamaatana waa lakala soconaya waxdhaxal oo ka dhexeeya iyo balaaq imanaya iyo wax laysku yeelanaya maba jirto waa taas dee ilaa imakadana sheecadiiyo ay baneeyaan dee kol kolna waa tan magacan inagu dee kolley meer shardi mooyi dee meel ay naga soo galay laakiin dee barya qaarkoodna malaa dad mandiqada sameeyena laba sheeg sheegi jiray haddaba taas buu leeyahay saxaabadii rasuulka alahaa macnaha waa maxay wakti baa la fasaxay laakiin rasuulka ilaahay san u tegi doono maalintii fatxu maka wuxuu amray in waxaa faraa lagaba qaado inay xaaraan tahay ilaa qiyaami saaca ayuu amray iyaga naftooda waa la nasakhay iyagoo jooga ayaa waktigaa la nasakhay iyagana umay banaaneyn naskigu markuu dhacee waktiyo dee ay malaa safara iyo waxyaala ahaayeen waa arrin loo yar baneeyey bay ahayd markii dambaan la fasakhay bal ama ha la yidhaaho khaybar baa u horreeyey naskigeedu la nasakhay baan ujeedaa dabadeed baa fatxu maka ay la yar baneeyey haddana fatxu maka la nasakhay ama ha lama yidhaaho khaybar maya arrinkumaha xadiidka daahirkiisu taa haba ahaadee naska u horreeyey ma jirta naska ka fatxu makun buu ahay laakiin waa wax nikaax inoogu iman doona in sha allahu tacala haddii ilaahayna gaadhsiiyo idinkuna imakaba aad sii daalacan kartaan axaadiistii baabkaa kuba yimi ama mutacada xajku dee haddii ay fasiga tahay natii kale isba ma diidane waa fasigii xajka la fasikayo cumro loo bedelaya waa taa an leenahay kolley waa masalo khilaafiya ah ee kolleyna axaadiista kala dunayd ama su-aashii suraaqe ay dakhalat alcumratu fi lxaj waxay keenaysaa jawaas bay keenaysaa walow mucdam ahlilcilmi ay leeyihiin tan oo khaas bay iyaga kuba ahaydo bal matalan dakhalat alcumratu fi lxajna siyaadihii ay kuba fasireen ama lagu sharxay lagu awilay waa ti aynu soo maray وxadثna xadaثna qtaybة qاaل xadaثna jrيr عan bayaani عan cabdالرحمن iبn abi الshعفاaي qaala bayaan iبn bشhr الأxmسي cabdiلرحمن iبn abi الshعفا ayaa muxuu yihi cabdiرaحmankani waa nin atbaacu taabiciintii kamida abihi abushacfana hore inuu kitaabka ugu soo maro waa nin faqiha oo ashcaf ibn sulaym markaa sulaym ibn aswad la odhanaya abu ashcaf ayuu ahaaba abushacfaa nin kaleo jaabir ibnu zayd oo faqiih ahayo asxaabtii ibnu cabaas ahayo kitaabka isna kuba sugani waa jira laakiin ninkan horeynu usoo maray abushacfaa sulaym ibn aswad almuxaaribi oo markaa ashcafkaa loogu kunyooday cabdiraxmaan kana walaala ahaayeen ninkaas baa muxuu yihi qaala ataytu ibraahim anakhaciy wa ibraahima taymiya labada ibraahim waa laba ninoo caalim ah aada usii fiqiga iyo aqoonta ibraahim nakhaca kusii horeeyo labadoodaba maxaa la yidhaha ibraahimo labadooda aabana yaziida la yidhaahaa oo kana waa ibrahim ibn yaziid ibnu qays kana ibrahim ibn yaziid ibnu sharik bal kutubta taraajiimta hooda laga tarjamo isku xiga sida taqriibka matalan xaafid oo kale iyo waa laba tarjamo isku xigte midna awowgii baa shariik ah midna awowgii baa qays ah inta hore labada reerna way ku kala duwan midna waa reer nakhaca midna waa reer tay saasay ku kala duwan yihin isku waktina waabay dhinteeno kana labiyo sagaashankii haddaan nidho waktigiisaas waa nakacina shan iyo sagaashankii hijirada ayuu ahaa waana sigaara taabiciin oo waa isla dabaqo waana isla beled faqultu waxaan idhi labadoodu u wada yimi inii anigu ahumu waxaan ku hamiyayaa an ajmaca alcumrata walxaja alcaama sanadan inaan xajaan doonayaa maxaa kaloo doonaya xaj iyo cumro inaan israaciyo labadoodaba aan israaciyo faqaala ibraahimu nakaciy ibraahimu nakaci baa wuxuu yihi laakina abuka laakin abuka aabbaha lam yakun liyahuma bidalika inuu taa ku hamiye arrinkiisu may ahayn xaji cumro oo laiswada raaciyo ee hadday tahay iyagii mar keliyaa camalkii lagu kulminayo waa qiraan israacintoodu waxaa kaloo noqonaysaa tamatuci oo inuu cumro ku horeeyo dabadeedna uu xajo oo dee safar keliya isku raaciyo iyadna waa israacinun labaduba macnahan tamatuc way wada noqonayaan inuu uga jeedo fasakna oo intan xaji maka iska sii niyoodaan fasiki doonaa kol haddaanan hadyi wadin taasna waa ixtimaale calaa kulli xaalin waxa weeye umuuruhu way banaan yihiin be e waa tan aan arkayno abudar oo kale iyo cusmaan iyo cumar iyo taa waa ta aan soo aragnay waxaa laga yaabaana abushacta inaanu isna xaaladaa qabin xaaladaa qabin aabihii buu inagu xaaleeyo aabbaha san kuma wahamiyeena laakiin de waxa weeyaan arrintii aabihii waa oo kale haddii sharcan wuxuu u banaan yahay ee waxba ama aabihii ha baneeya ama yaanu banayn agtiisa ijtihaadkiisa kuba khilaafe ee markaa taasi waxay noqonaysaa waxaa la raacaya wixii sharcigu uu sugayey laakiin abuka lam yakun yahuma bidalika qaala qutaybatu xadaثana jariir can bayaanin can ibrahima taymiya can abiha anahu mara aabbaha waa yaziid ibnu shariik baa wuxuu maray abi darin radia allahu canhu abu dar birabadati meesha rabada la idhaah waa meel kolley bariga madiine ku taalay korhkood ay yidhaahn ilaa saddex marxalo iyobay u jirtay imanka waxaa laga yaabaa mooyi inaan aahaarteydi horta dee ninkan misbaaxa le waaa le ha misbaaxu muniir le fayumi oo kale wuxuu ka sheegaa waktigiisii waa qarnigii sideedaadna toba boqol iyo wax ayuu lahaa ina aahaarteedii aan la garanayn oo dee meelaha laakiin barigaa madiine ahayd waana halkii abudar lag uu ku dhintay w abudar baa halkaa degay halkaasaanu ku dhintay abudar rabada ayuu ku aasan yahay halkaasay kusoo mareen isagoo degan waana khilaafadii cusmaanun waktigu halkaa degay waktigii cusmaan bay ahayd fadakara lahu dalika arrinkan buu u sheegay ah inuu doonayo xajkii cumro weli miiqaadkiina ma soo gaadhin waayo bariguu ka xigaaba madiina markaasoo miiqaadkiisi ma dhowaa inuu saa doonayo ayuu uba sheegay faqaala wuxuu yidhi markuu taa u sheegay yaziid oo uu doonayo xajkii cumro ama inuu adigu tamatucown ama qiraan ha noqoto ama tamatuci kale in ama dee uu fasakho inamaa kaanat lana arrinkaad sheegaysaa annaga haddaan saxaabadii rasuulka nahy ayay noo sugnayd khaasatan gaar ahaan duunakum idinka duunkiin idinkuma lihin umuurahan waxaan aragnaa inuu mawquuf wada yahay waana wax ku taagan dee masalan abu dar ee waana taan cusmaan iyo cali iyo me cumarna kuwa soo marro umuurahaas unaan ku tawjiihinaynaa ee muhimku dee mutcadii iyo ama jabcintii iyo wixii waa shay wada banaan weeye waxadaثana saciid ibnu mansuurin الله سبحانه وتعالى على سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم